alيh wasalam gaar ahaan waxaa la faray inuu ka bilaabo qoyskiisa iyo dadka isaga xaafadiisa ah jifada isagu ka dhashay gaar ahaan si caamana ummaddii waa ula hadlay degaankii si gaara nabigu sal alيh wasalam waa ula hadlay arrintaasi dhib badan bay keentay buuq badan bay dhalisay odayaashii degaanka waxa weeye arrintaasi way dhib way dhibtay wayna ka shireen shirkoodiina go'aamay ka soo saareen si looga hortago dacwada nabiga sal allahu alayh wasalam xilli xaj ana waa la joogay dadkaa xujayda imaanaya inayna dacwada qaadanin oo nabiga sal allau alayh wasalam loo suurtogelinin in uu ummadda wax u sheego oo iska la yska hortaago qaabku wax u sheegi lahaa baynu soo marnay shirkii la qabtayna qaabkii wixii waat waxaa weeye ummadda loo sheegi lahaa oo lagu qancin lahaa ninkan inuu yahay looga warbixin lahaa nabiga sal alla alay wasalam in ninba haddee wax la waatay soo jeediyey wixii uu dambayntii ninkii ugu odaysanaa ugu shaydaansanaa inuu go'aankii kaba dambaysta a bixiyey ninkaasi aayaad badan baa ilaahay subxaana wa tacala qur-aankiisa ga hadlay khaalid bin waliid ninkii la odhan jiray aabihii buu ahaa waliid bin mugiira ninka la yidhahdo nin dhaqaalana leh jifada ugu badan magaaladana ka dhashay wiilal tiro badanna leh buu ahaa keligii baan abuuray waxa weeye haddana waxyaalaha uu ku hadlayo wuxuu samaynayo waata waxa ilaahay subxaana wa tacaala nicam uu siiyey waa kaan xalay ka soo hadallay aayaadka iyo suuradaha waata waxa weye ninkaas sida gaar ahaan u taabtay ugu dambayntii in dariiq kasta oo maka ka mid ah waata dad loo diray nin mas-uulana loo sameeyey oo ninka la yidhaaha abilahab oo nabiga sal alla alay wasalam adeerkii ah baa halkaas uu noo maray casharka subulun shataa waddooyin ama dariiqyo kala gedgedisan oo loo marayo limuwaajahati dacwa dacwada nabiga sal alla alay waslam si looga hortegi laha inuu dadka diinta u sheego sidii loola qaabili lahaa radin iyo qamcin macnaa caburin si nabiga sal la alay waslam dacwadiisa loo cabiri loo caburiyo oo loo fashiliyo dariiqiyo ay u mareen qurayshi baa halkan looga hadlaya walama ntaha alxaju xajkii markuu dhammaaday wa caadat qurayshun ilaa buyuutihim qurayshi ay u laabatay guryahoodii wadma'annuu ay xasileen kaannahum waaba iyagoo ra'ow arkay an yucaalijuu inay daaweeyaan haadihi almushkila dhibaatadan taagan dhibta waxay ka dhigayaan nabi sal alla alayh wasalam dacwada ilaahay xaggiisa u ka sido diintii baa mushkilad ku ah in mushkiladdaa iyo dhibtaa laga hortago sidii loo xallin lahaa qaabkii looga hortagi lahaa arrintaasay u arkeen allatii taasoo nashaa dhalatay liajli qiyaami rasuulillahi sal alla alayh wasalam nabigu inuu isu taagay darteed bidacwati inuu dadka ugu yeedho ila allahi waxda ilahay keligii fafakkaruu way ka shaqaysiiyeen maskaxdooda way fikreen wastashaaruu wayna rogrogeen aragtidooda way ka showreen uma ikhtaaruu waxay doorteen subulan dariiqyo iyo waddooyin shataa kala duduwan limuwaajahati haadihi dacwa dacwadan sidii looga hortegi lahaa waalqadaa'i calayhaa sidii looga takhallusi lahaa gebigeeda loo soo afjari lahaa nadkuruhaa waxaan sheegaynaa waddooyinkaas ay u mareen nabiga sal lla alay slam dacwadiisa inay kula dagaalamaan oy ku fashiliyaan fii maa yelii qodobada soo socda baan biiijaab biijaaz si gaaban ama kooban baan usoo khulaasaynayna shirki maxaa ka soo baxay shirkaa bacda alxaj ay qabteen qurayshi maxaa ka soo baxay qodobadiisii sidaa soo socota qodobka koobaad alawal muwaasalatu الsukhriya wاlاstihzaa wاlإktaari minha muwaasalatu الsukhriya jees jeeska wاlاstihzaa waa laba eray oo isku macno ah lafdi ahaan bay kala gedisan yihiin istihzaa iyo sukhriya waa fudaydsi iyo ahaanayn iyo waata xumayn meeshii ugu dambaysay iyo walitaari minha welibana in la badiyo in joogto laga dhigo waxyaalaha bashariyada sunnatallaahi ah caalamka dunida ku nool inta adduunku soo jiray dadku laba waddan bay hayeen qaybna waddada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray aadamaha bay hayeen qaybna waddadaasay ka soo horjeedeen saasaana loo qaybsanaay oo la isu haystay oo loo dagaalamayay dadka la fiirin maayo xilliga ay joogaan iyo afka ay ku hadlayaan iyo midabka iyo qabiilka ay ka dhasheen la fiirin maayo diimuhu isku meel bay u socdaan aadamuhuna maskaxdiisu waa ismatashaa waxyaalaha ku soo dhaca iyo aragtiyadiisu labadaa dariiqun baa loo qaybsanyay waxyaalaha dadka ahlu baatilka ah oo nabida diintooda ka hor imaan jiray dariiqyaday isticmaalaan waxa ugu badan dacayaad qofku inuu baatil ku socdo waxyaalaha astaamaha labarkow ka ah waxaa ka mid ah inuu isticmaalo dacaayaad aadamuhuna intiisa badan ma fikiro bulshadu haddii qof la caayo oo wax laga sheego war aan baarno qofkan waxa laga sheegayaa ma saxbaa ma khalad baa dadku inta badan arrintaasi hoosu dhuuxi maayaan hoosu geli maayaane warkaasun huhaadaas baa dadku inta badan qaadanaya waxay rabaan maxaa laga rabaa in diinta dadka lagu diro oo la nasiy la nacsiiyo oo xaqiiqadii waxay ahayd diinta wax kale dadka loo tuso waalqasdu min dalik qasadka iyo danta laga leeyahay dacaayaadka iyo jees-jeeska iyo ihaanada nabiga sal alla alay wasalam diintiisa la ihaanaya dadkiisa takdiilu rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam nabiga in garabkiisa laga baxa wey inuuna hiil helin wey nabigu sal iyo walmuslimiin muslimiinta in la hoojiyo la fashiliyo oo gacal iyo garab inuusan helin muhiimaddu waa saas iyo wa tawhiini quwaahum awooddooda in la daciifiyo muslimiinta almacnawiyati oo moraal mooraal dil baa laga rabaa in la mooraal dilo dacaayaadka iyo sheekooyinka beenbeenta ah ee tirada badan iyo jees-jeeska iyo xaqiraadda waxaa laga rabaa in la niyad dilo dadkana lagu diro waa saas fa kaanuu waxay ahaayeen marka yatahimuuna kuwii ku tuhma rasuul llahi sal allahu alayh wasalam biannahu rajulun masxuur nin sixran caafimaadkiisuba uusan ficnayn iyo inuu sixran yahay shaacir majnuun xalow annaga soo marnay shirkoodii bay ku jirta maxaan nidhaahnaa inuuna waxaan waxba ka jirin waxaa caddaynaya maxaynu dadka u sheegnaa maxaan ku nidhaahnaa ninkana muxuu qaba muxuu yahay aan idhaahno waa shaacir wuu sixiran yahay wuu waalan yahay kaahin waa nin faalalow ah ya'tiihi shaytaan kaahinka waxay ka wadaan waa nin shaydaan ku shaqayso shaydaan buu la shaqaystaa saaxir kadaab waa naan waa nin saaxira waa beenlow muftari weeye waa nin waata waxa weye wax been abuurta mutaqawil waa mutaqawil iyo muftarin iyo kadaab iyo waa eraya isku wada macna iyo wakayri dalika hadalladaas iyo hadallo kale oo mina tuhami waxyaalo ay nabiga ku eedeeyeenoo tuhmooyin ah washa taa'ima cay waata waxaa weeye caata ah macnaa liidata wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu markay arkaan yajii'u wayadhab nabiga sal alla alay wasalam soconaya mar imaanaya mar tagaya yanduruuna ilayhi nabiga waxay u fiirinayaan nadara alqadab caro il caray ku fiirinayaan waniqma niqma iyo iyo qadab waa isku macnoo ciilqab bay u mujin qofka markay waata uu ciil qabo wejigiisa ka muuqanaysaa inuu ciil qabo nabiga sal alla alay wasalam markii uu u yimaado meelay joogaan si cara ku jirtay u fiirinayaa nabi sal alla alay wasalam kamaa qaala allahu tacaala rabbi si uga warbixiyey wa in yakaadu aladiina kafaruu waxay sigeen waati waxaa weeye kuwa rabbi ka kufriyey layuzliquunaka inay kugu lagdaan biabsaarihim indhahooda lammaa samicuu dikr markay qur-aanka maqlaan nabi sal alay wasalam markay maqlaan ummadda waata diinta u sheegaya oo qur-aan akrinaya waa cildilaacayan markaasay saas u fiirin il caralay ku fiireen ciilka ay qabaan iyo xanaaqa haya bay waxay doonayaanba inay indhaha waata intay gantaal ka soo baxo indhahooda inay waatay ku dilaan oo waata waxaa weeye habaaraan laakiin nabiga sal alla alay wasalam ilaah baa ilaaliyey aadama waxba yeeli maayo ilaah baa u ballan qaaday macnaa indhahaas xaasidnimadu ku jirto oo ciilqabku ka muuqdo oo nabiga sal alla alay waslam ay jecel yihiin markay saa u fiiriyaanba inuu kaw yidhaaho ku dhiman maayo waxnay waata noqon maayo wayaquuluuna waxay leeyihin inahu la majnuun waalan yahy hadalkooda waa istukhaynaya bulshadaa dhan ma nin waalan baa ay ka caraysan yihiin hadduu waalan mayba iska daayaan ila qof waalan hadalkiisa lama daneeyo qof waalan hadda hadduu hadda halkaa ka hadhadlo haddee waxba ka soo qaadi maysa waa waalan yahay iyo waxa ka muuqda ciil ah iyo caro arrintaas wax iskeenaya maa wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu nabiga markay arkaan sala allahu alayh wasalam yataxakamuuna bih waa ku jeesjeesayaan wa yaquuluuna waxay odhanayaan ahaada aladii yadkuru aalihatakum warka ilaahiyahdiinna ilaahyihiinna wax ka sheegee ceebeeyaan makana fartay ku fiiqayaan waxay ka rabaan anaa qosol in meeshaas dadka joogaay ay hal mara wada qoslaan hor ma waxaana waxa ilaahyaheennii wax ka sheegay wa idaa ra'ow markay arkaan ducafaa'a saxaaba saxaabada kuwooda tabarta daran macnaa dhaqaale ahaan baa laga wadaayo saxaabada nabi sal lla alay waslam dacfi kale lagama wado dadka dad badan oo dan yarabaa nabiga raacay sal alla alay wasalam waata waxa weye saxaabada ka mid ah dadkaa dan yarta ah markay arkaan oo nabiga sal alla alay wasalam diintiisa raacay qaaluu waxay odhan qad jaa'akum muluku lard madaxdii adduunkaa meesha maraysa madaxdii adduunka waata madaxdii baa socota ahaaulaa'i mana allaahu calayhim min baynina ma kuwanaa ilaahay naga doortay kuwan awalla waa naqiina ee hebel iyo hebel iyo hebel ahaayoo saboolka ahaa raggeennii madaxda lahaayee inay hebel iyo inay hebel ahaayee dhaqaalaha lahay wixiga ahaa adma kuwan kada waata waxaa weeye kuwan miyaa ilaahay naga ma ma suurtagal baa kuwani inay saxan yihiin inaguna khaldanno hadalkaasi wuxuu macnihiisu xambaarsan yahay ilaahbay bushisan yihiin ilaahbay dureen inuu saxaabada nabi sal alay wasalam hanuuniyey oo saxaabadu ay saxan yihiin ayaguna khaldayin say u dhici kartaaba ilaahbay haystaan ilaah baa ka jawaabay alaysa allaahu biaclama bishaakiriin oo soo ilaahay ma kala yaqaana dadkiisa ninka rabbi ictiraafay oo rabbi subxaana wa tacaala u hoggaansamay iyo ninka ilaahay subxaana wa tacaala ka hor yimid ma isku meeqaan bay ilahay agtiisa ka joogaan qofka khaldan iyo qofka saxan soo rabbi ma kala yaqaano arrintaas waxay faragashatay khaaliqii abuuray bay waxay ku haystaan say suurtagalta annagana inaan khaldan nahay dadkana saxan yihiin وكما قال الله تعالى رب siduu yidhi wy إن الذيiنa أجرموا nimanka dembigoodu weynaaday كاanوu waxay ahaayeen min الذيiنa آamaنوu duulka مؤمiنiinta ama dadka صaxaabada نaبي صلى اه عليه وaسلم يضxaكuuna kuwa ku qosqosla وإidaa maruu bهi markay soo maraanna يتغاamaزuuna way isu iljebinayaan waa kuwa kuwey halkay marayaan iiriya hoos baa la yska fiirin waa lasu waa la ysu baaqayaa arkuwaa meesha marayaaba fiiriya waidanqalabuu markay gadoomaan ilaa ahlihim xaafadahoodiiyo reerahoodii markay u gadoomaanna inqalabuu way gadoomayaan fakihiina ayagoo ku raaxaysan macnaa wax ka sheega saxaabada iyo dacaayadooda iyo aflagaadadooda waaba isu bogsan yihiin waidaa ra'ohum markay arkaan saxaabada nabi sal alay wasalam qaaluu waxay odhanayaan ina haaulaa'i ladaalluun kuwani way khaldan yihiin usay ilaahay wuxuu ka warbixiyey nimanka quraysheed waxyaalaha ay ku samayn jireen saxaabada nabi sal alay waslam iyo say isula iyagu say isu haysteen iyo saxaabada say uhay waat u aragsanaayo ayagaa isu xukumay inay dariiqa saxda ah oo ilaahay agtiisa raalli gelinaysa ku socdaan saxaabada nabigu sal alay slam ay khaldan yihiin oo waddo khaldan ay hayaan waxaa dadka u liita qof intuu khaldan yahay haddana aan iska warhayn inuu khaldan yahay waxay ka dhigeen saxaabada nebi sal alay wasalam niman waata waxaa weeye xun oo khaldan oo waddo aan waata waxaa weeye liidata oo khaladkeedu hade iska cad yahay haya markaasaa haddana ay ku maadsan hayaan nabiga sal alay waslam saxaabadiisa oo isu iljabinayaan kuna raaxaysan hayaan oo sheekadooda iyo hadalhayntooda waxa u badan waa wax ka sheega saxaabada nabiga sal alay wasalam hadallooda waxaa ka mid ah inay saxaabada nabigu khaldan yihiin ayaguna saxan yihiin waqad akaruu waxay badiyeen min asukriyati jeesjeeska iyo wlstihzaa waa labadaa ere waa isku macnaan wa min adacni duridda saxaabada nabiga sal alay waslam ay duraan iyo watabxiiki iska qoslinta waxyaalaha lagu qoslo oo wax ka sheega saxaabada nabiga sal alay wasalam ay ku hadlayaan xataa afara ilaa uu saameeyey dacaayadii iyo wax ka sheegii iyo aflagaadadii fii nafsi nabiyi sal alay wasalam nabiga nafsadiisii nabigu waa la walwalay macnaa nimankan dacaayaadkooda iyo warka beenta ah ay shubayaan nabi sal alay wasalam xataa mooraalkiisii waata waxa weeye waa waxbaa iska bedelay kama qaala allahu tacaala rabbi baa ka warbixiyey muxuu yidhi walaqad naclamu waxaan ognahay annahu yadiiqu sadruk xabadkaagu inuu ciriiryamayo mima yaquuluun dacaayadda iyo aflagaadada adiga waata waxaa weeye inta ku raacday ay kuu hayaan inaad xogaa ka xun tahay oo mooraalkaaga waata waxaa weeye uu dhibaato aada dareemayso saasaan ognahay buu ilaahi subxaana wa tacaala uma habbatahu llahu ilaahay baa sugay intaa markii nabiga loo shee lagu baraarujiyey inuu qoonsaday oo qalbigiisu la danqaday dacaayaadkooda uma habbatahu llahu tacaala ilaah baa sugay wa bayana lahu ilaahay wuxuu u caddeeyey maa yudhibu bi hada day ciriiriga iyo murugta wixii baabi'in lahaa daawadii baa loo sheegay hadduu murugaysanya nabi sal alay wasalam oo nimankaa dacaayadooda la murugaysan yahay wixii ka baabi'in lahaa daawadii baa loo sheegay fa qaala rabbi wuxuu idhi fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin daawadii dhegayso fasabbix bixamdi rabbika tasbiixda badi wa kun min asaajidiin sujuudda macnaha waxaa laga wadaa salaadana badi wacbud rabbaka rabbigaa caabud qur-aan aada akrido adkaaraad waata waxa akrido tasbiix tahliil xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa geeridu kuu timaado qofku qof kasta oo mu'mina waddada nabiga la maray ee la faray baa la faray haddaa hadda caawa walwasho oo kurba iyo dhibaato aad dareento waxaa la sameeyaa waxaa la badiyaa daacada salaado badan tuko qur-aan badan akriso adkaar badan akriso salaadaha badi khalaas wixii waa baaba'aya dhibtii aad dareemaysay waxaa baabi'inaya cibaadadaa iyo daacadaa tirada badan baa baabi'inaysa waqad bayana lahu rabbi wuxuu u caddeeyey qabla dalik nabiga aayaadkaa ka hor waxaa loo caddeeyey maa fiihi tasliya wax lagu samirsiinayo dacaayaadka lagu hayo wax looga samirsiinayo xaytu qaala markuu rabbi yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin nimankan kugu jeesjeesaya annagaa kaaga filan ha ka baqin in wax dhibaata ay ku soo gaarsiiya markaasaa rabbi wuxuu ugu daray dhibka adiga laguu hayo keli kuuma ah nimankani aniga laftay dhib bay ugu hayaan oo dhibtay rabbi ku hayaan maxay maxay tahay aladiina yajcaluuna maca allaahi ilaahan aakhar khaaliqii abuura inay garan waayeen oo ilaahay xaqii uu lahaa aadame iyo makhluuq kale ay la wadaajiyeen waa dhibta ugu daran oo qof bani aadamah waata waxa weeye uu sameeyo adiga marka dhibtaadu waaba sahalaba anaa kaasii dhib badan dhibtay igu hayaan iyo tay adiga ku hayaan waxaa dhib badan anay dhibta igu hayaan aladiina yajcaluuna maca allaahi ilaahan aakhar waa kuwa rabbi xaqii uu lahaa cid kale la wadaajiyey fasawfa yaclamuun gadaal bay ogaan doonaan ciqaabta iyo xisaabtanka rabbi la xisaabtama waxaa ka qabsan doona hawshaas adiga dhibka laguu hayo iyo aniga xuquuqdayda ay ku xadgudbeen wa akhbarahu rabbi wuxuu warramay anna ficlahu ficilkooda haadaa ee kana waxaanay samaynayaan sawfa yanqalib inay isu bedeli doonto u gadoomi doono wabaalan halaag calayhim korkooda waxa ay samaynayaan ayaga unbaa waat waxay dhibaataynaya adiga waxba ku yeeli maayo faqaala rabbi wuxuu idhi walaqad istuhzi'a waa lagu cayaaray oo waa lagu dheeldheelay birusulin rusul min qablika adiga qortaa waddadan waa lagaaga horreeyey aadamu makhluuqaadkan aadamaha oo dhan hal waddaa la wada hayaa jidkan ka soo bilow nabidii u horreeyey rasuulkii u horreeyey oo la diray dadku saasumay u qaybsanaayeen nabi kasta oo la diro dadka ka soo hor horta bulshada inta badani way ka hor imaan jirtay bulshada inta badan waa ka hor imaan jirtay waxyaalahay isticmaali jireenna jees jees iyo dacaayaad baa ka mid ah waddadan marka wadda la soo wada maray adiga lagaaga horreeyo walaqad istuhziya waa lagu jees jeesay macnaa adigu hays ciil badin dhibaato adiga keli kuwa hayska dhigin ambiyadii adiga walaaladaa ay kula midka ahaa waddada way soo wada mareen walaqad istuuziya waa lagu jees jeesay birusulin min qablik faxaaqa waxaa ku degay oo ku dhacay biladiina sakhiruu minhum ambiyada ilaahay kuwii ku jees jeesay maa kaanuu bihi yastahzi'uun wixii ay ku jees jeesayeen macnaa falkay sameeyeen ciqaabtiisibaa rabbi waat waxa weeye mariyey suuratu alambiyaa iyo suuratu lancaam bal labadaba waata aayaddaasi ku jirtaa saasuu ka wadaa sheekhu alancaam alambiyaa aلثaanي qodobka labaad oo shirki ka soo baxay quraysheed alxayluulatu in la kala dhex galo bayna الnaasi nabiga dadka in laga dhex galo oo bulshada aan loo suurto gelin inuu diin u sheego iyo wa bayna اlistimaaci lلnabi sal اله alيه wasalam bayna الnaas dadka shacabka ah iyo wa bayna alistimaaci lلnabi sal ه sl inaan nabiga la dhegaysto in la dhexdooda la galo inaan macnaa loo suurto gelinin qaabku dadku wax uu sheegi laha in la mashquuliyo goobaha dacwada laga fidinayo in waati waxa weye lala dagaalamo oo la beegso taasi waxay ahayd guud ahaan tashwiish shacabka waati waxa weeye loo diray oo shacabka o dhan lagu akhriyey haddana hadda caalamka waxaa loo helay warbaahin warbaahinta caalamka iyo wasaa'ilulclaam waxaa loo isticmaalaa waxa ugu badan suura xumayn in waata waxa weye dadka diinta iyo diinta islaamku waata waxa wax khaldan oo dambaysa inay tahay waata waxa weeye gaalka iyo dadkiisuna sarreeyaan oo ma waata waxa weeye maanta waxaa adduunka badbaadin kara oo waata waxa weeye lagu socon karaa inay tahay qaanuunka reer galbeedka iyo ayagu jidkay hayaan faqad qararuu waxay qarireen ana an yuhiiruu qaraar waxay soo saareen go-aan an yuhiiruu inay kiciyaan ashaqaba rabshado wa yarfacuu ay sare u qaadaan aldawda qayle iyo buuq dawda waxaa la yidhaha asiyaax wakhtilaad aswaad bale dadku hal mara markay isla yidhaahaan oo qayladu isku dhex codadku isku dhex darsamaan baa dawdaa la yidhi wa yudriduu inay cayriyaan annaasa dadka kullamaa ra'ow markastooy arkaan annabiya sal alla alay wasalam nabiga oo yastacidu u diyaar garoobay liyaquuma inuu isu taago bidacwati ila allahi fiima bayna markastooy arkaan nabigii oo ku talagalay inuu dacwo ummadda u jeediyo buuq baa lagu furaya tashwiish baa lagu furaya goobtii nabiga sal alla alay wasalam uu dacwada ummadda uga sheegayey baa laga qaylinayaa markaasaa de dad waa ka kala tegaya wa anlaa yatrukuu lahu waxay go'aan ku qaateen inayna nebiga uga tegin fursatan fursad yantahizuhaa waata waxaa weeye uu ka faa'iidaysto libayaani maa yadcuu ilayhi wuxuu dadka u sheegaya inuu caddeeyo dacwada uu wado waxay tahay fursaddaas inay waata waxa weye nebiga u suurtogeli waaye waqad tawaas wqad tawaasaw waxay isu dardaarmeen bidalika fima baynahum qaala lahu tacaala rabbi baa yidhi wa qaala aladiina kafaruu waxay yidhaheen kaafiriintu khaas ahaan quraysh laa tasmacuu ha dhegaysanin lihada alqur'aani ayagii odayaasha ahaa keliya maaha bulshadii baa lagula talinaya war ninka ayaan la agmarin war ninka ayaan wax laga dhegaysan walqaw fii ku qayliya ku qayliya xataa hadduu idin yimaado kolka hore idinku ha doonanina waxa ka dhegaysanina haddii laakiinba idin yimaado ama meel wax ka sheegaya soo martaan ku qayliya maxay ka rabaan way sheegeen hadafkooda lacallakum taqlibuun inaad ka adkaataan waa ku fashilinaynaa waxaa la yidhi xaqu waa ka cadawaaga kaaga makhraati kaco gaal oo dhan dacaayad inuu isticmaalo mooye diinta horta alxaqu maqluub walaa yuqlab xaqa lagama adkaado isaga adkaada kelmaddaasi waxay ka makhraati kacaysaa barabagaando keliya inay isticmaalaan mooye kafool kafool haddii laysugu laysaga hor yimaado war yaa saxan yaa khaldan haddii la yidhaaho haddee ma xaqa iyo baatilku ma doodi karaan ma loolami karaan laakiin waa in waati waxa la isticmaalo in laga warwareego kafool kafool xaqa iyo baatilku inay isu soo hortaagaan oo laga doodo cidda khaldan iyo cidda saxan waqad dalamuu waqad dalluu dheh waxay ahaadeen qaa'imiina kuwa u taagan bidalika bikulli salaabatin bikulli shiddatin wa salaaba waa laba eray oo isku macnaa shidda wa salaaba adkaysi iyo adkaan arrintaa way u adkaysteen macnaa inay sii wadaan xataa ina awala qur'aanin qur'aankii igu horreeyey oo tamakana nebiyu sala allahu calayh wasalam nabigu uu makansaday min tilaawatii inuu akhriyo fii majaamicihim goobahay isugu yimaadaan huwa suuratu najmiga suuradda le suuratu najmiga ugu horraysay qur'aan nabiga sal ly slm u suurto gala oo amaamahum hortooda uu ka akhriyo wadalikana fii ramadaan bay ahayd bilramadaan fi sanati alkhaamisa min annubuwa sanadii afraad sanadii nabiga sal allahu alay wasalam la faray inuu dacwada la jahray inuu nidi hal sano oo kaamil ah baa dacaayaadka iyo buuqaas la waday oo goob kastuu nabigu istaago waati waxa laga hoos kacay hal maalin bay u suurto gashay nabigu sal alay wasalam inuu meelay isugu yimideen qur'aanka akriyo maalintaasina waa maalintii suuratu najm ay soo degtay wada sujuudeen intay gagabeen wa kaanuu waxay ahaayeen idaa samicuu nabiy sal allahu alay wasalam nabiga markay maqlaan yatluu isagoo akrinaya alqur'aana fii salaatii salaadda isagoo qur'aan ku akrinaya wa aktaru maa yakuunu yatluuhu wuxuu u badnaa nabi sal alay wasalam markuu qur'aanka akrinaya fii salaati bileyl habeenkii inuu salaada kolkuu salaatuleylka tukanayo buu nabigu sal alay wasalam qur-aanka akrin jiray marka markay maqlaan nabigoo qur'aan akrinaya salaatuleyl ku akrinaya sabu lqur'aana waman anzalahu waman jaa bi waxay caayi jireen oy aflagaadayn jireen qur'aanka waxay caayi jireen ilaaha soo dejiyey waxay caayi jireen rasuulka la yimid qur-aanka ilaahay bay caayayaan kitaabkiisii bay caayeen rasuulkiisii bay caayeen xataa anzla allahu tacaala ilaa ilaahay uu soo dejiyey walaa tajhar bisalaatik walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila walaa tajhar bisalaatika maxaa laga wadaa salaada waxaa laga wadaa qirada salaadda aad ku tukanayso salaada qira qur-aanka aad ku akrinayso kor ha u qaadin maxaa dhacay haddii kor loo qaado gaaladaa caayaysa ilaahay iyo qur'aanka iyo adiga codkaaga intii la maqlo walaa tukhaafit bihaa hoosna ha u dhigin waata qirada qur-aanka maxaa dhacay ee dadkii kula tukanhayay iyo maqsadkii baa la waayaya ile qofkii rabay inuu qur-aanka ku raaxaysto qur-aanka marka la akrinayo ama qofka salaad waata waxay salaadda tukanaya laftiisu hadduuna waxoogaha qur-aanka ismaqashiinin oo hoos uun u akriyo nashaadkiisa waa maqan yahay qalbiga wuxuu ku duxanhayaa oo si fiican maqsuudkii loo helayaa markii qur'aanka xoogaa qirada waata waxa weeye aan korna loo dallicin waata hoosna laga dhigin wabtaqi ku dalab oo ilaahay ku caabud bayna dalika sabiila labada dhexdooda macanaa qirada korna ha u qaadin hoosna ha u dhigin say gaaladuna u maqlin saxaabada kula tukanayaan uga faa'idaystaan saas wadahaba waxaa tegey annadru bnu xaari wadahaba waxaa tegay annadir bnu xaarif ninka la nadir bnu xaarif odayaasha waaweyney odayaasha waaweyn ee qureysheed buu ka mid ahaa weliid binu mugiire ninka soo raaco xagga sharta iyo dhibta wuxuu ninkani aaday ila alxiira wa shaam xiira meesha la yidhaah furus baa haystay shaamna ruumaan baa haysay xiira ninkii la odhan jiray annucmaan binu mundir binu maai samaa ninkaasaa madaxka asalkiisu carab buu dhashay laakiin dhulka uu gumaysan jiray furus ayuu ahaa shaam qaybo badan oo carabta ka mida laftooda way degi jireen oo rumaankaa gumaysan jiray khasaasina nimankii la odhan jiray fatacallama minhum wuxuu ka soo bartay qisasan sheekooyin iyo qisooyin shacbiya oo bulshadeed bulsho walba waxyaala ay ku sheekaysaana qisooyin iyo dhacdooyin baa jira madaxdoodii iyo taariikhahoodii ay ka sheekaynayaan kaanuu waxay ahaayeen yaxkuunahaa dadkaasi kuwa ka warrama oo ka sheekeeya can muluukin boqorradoodii iyo umaraa'i madaxdoodii mithlu rustum wasfandayaar nimankaas magacyada ad adag falamaa rajaca markuu soo noqday akhada wuxuu gudagelay yacqidu inuu gunto annawaadi waalmajaalis meelo nadawaad inuu qabto meelo ummaddu isugu yimaadaan oo wax loogu sheego shirar buu qabtay yaqusu haadihi alqisasa qisooyinkaas uu kaga sheekaynayo wa yasrifu biha annaas danta uu ka leeyahay maxay tahay ma khayr buu ummadda u sheegaya maya dadka wuxuu kaga leexinayaa can ilistimaaci ila nebiy sal lay slm nabiga la dhegeysto hadda waxyaalaha telefishinada iyo waxyaalaha la daawado in badan maqsadka laga leeyahay reer galbeedka iyo dadka yahuudda ay ka leeyihiin waa muslimiinta inay marin habaabiyaan oo diintooda ka mashquuliyaan waa dariiqa nadir ibnu xaarif wa idaa samica markuu maqlo bimajlisin jalasa fiihi rasul lah sal alay wasalam meel uu fadhiistay uu nabigu dacwo ka jeediyey litadkiiri billaah inuu dadka xusuusiyo ilaahay khalafahu fii dalika almajlis meeshii buu uga dambaynaya kursiguu nabigu ka kacay buu isna bedelaya ku fadhiisaday wayaqusu calayhim wuxuu uga qisaynaya min tilka alqisas sheeka berelaydaas waxyaalaha uu soo bartay ee waata dalalkaa kale uu tegey uu ka soo bartay waxaasuu ka akrinaya waxaa dhacay waa ninbaa wuxuu waa yidhi waxaasu maadayn iyo sheeko sheeko iyo ka qoslin uma yaquul wuxuu odhan bimaada muxamadun axsana xadiian mini ninka la yidhaha muxamed muxuu iga sheeka fiican yahay warkaas bal waxaan idiin sheegay dhegeysta isagoo idiin sheekeeyey qisooyin iyo taariikho waxyaalaha ummado hore dhacay buu ka sheekeeyey ana waa sheekeeyey markaanee sheeka wanaagsan uma takadama khadwatan ukhra tallaabo kale horu sii qaaday fashtaraa wuxuu soo iibsaday jaariyatan muqaniya gabar hobalada gabar heesta oo addoona buu soo gatay fa kaana wuxuu ahaa laa yasmacu kaan maqlin biaxadin yuriidu lislaam qof xoogaa aan weli islaamin laakiin doonaya hadda islaamnimada oo soo dabcay oo wacdigii saameeyey oo diinta xaggeeda u soo janjeera ila ndalaqa bih isagoo naagtii wata hobalada ahayd buu ila tegaya ilaa tilka almuqaniya naagtii waati hobalada wa yaquul wuxuu odhan adcimii khamrada sii ninkan cunto sii wa asqiihi khamrana sii wa qaniihi u hees intaa markuu isugu daro yaa wuxuu odhan haadaa khayr mimaa yadcuuka ilayhi muxamed war alaabtaan isugu kaa daray sharaabkaa cuntadaa heestaas alaabtaasa kaga fiican maxamed wuxuu ku yeedhay hadda ninkii ilaahay diintiisa inuu dhegaysto khayrka inuu waati waxaa weeye dhegaysto diintiisa inuu barto filin inuu aado waati waxay ka doortaa waa dariiqi waa dariiqi waati ibliis hawshan waxaa ka dambeeya oo khayrka kaa leexinaya ilaa ninkani waddadii qofkani waati waxaa weeye uu khayr uga faa'iidaysan lahaa buu shar ugu beddelay qofka aadamuhu sidiisoo addoon meel ma fadhii karo imaa inuu khayr ka shaqeeyo inuu baatil ka shaqe midbu ka shaqeeyo adoo haddaad meel joogto xunbaa waabaad u samaysan tahayba inaad uxun ka shaqayso addoon baa tahay marka ama ibliis baad addoon u noqon ama ilaah baad addoon u noqon midunbaa kugu shaqaysan adu kala dooro labadaas mid baad waati addoon u noqonaysaa wa fii dalika wa anzala allahu tacaala rabbi ku soo dejiyey wa min annaas dadka waxaa ka mid ah man yashtarii lahwa alxadiid sheeko dadka lagu mashquuliyo nin soo iibsaday ninkan addoontan uu soo gatay muxuu ka rabaa maqsadka uu ka rabay iyo danta uu ka lahaay waxay ahayd inuu muslimiinta tashwiish ku furo dadka diinta waatay doonaya inuu kaga hortago waa saas liyadilla iyo liyudilla waa laba qiro liyadilla inuu ka dhumo can sabiilillaah ama liyudilla inuu dadka ka dhumiyo can sabiilillahi bikayri cilmin aqoon la'aan sideedaba qof wax dhumiyey haddaad aragto horu isagaa dhumsanaa qofku markuu asagu lafihiisa u dhumo oo waddada xaqa gara maro markaasuu ninkii haddee ku xirtana oo la saaxiibana uu dhuminaya marka saa darteed buu rabbi wuxuu yidhi liyudilla can sabiili illah ilaahay dariiqiisa iyo diintiisa suu dadka uga dhumiyo bikayri cilmin aqoon la'aan wayatakidahaa diintii uga dhigto huzuan wax lagu dheeldheelo ulaa'ika lahum cadaabun muhiim dadka noocaasa isagii keligii ma aha dad badan baa waddadaa haya ninka waata waxa wey waddadaa haya cadaab aliima baa u sugnaaday athalith qodobka saddexaad oo qodobadii ka soo baxay shirkii quraysheed itaaratu shubuhaat wa takfiifu addicaayaat alkaadib shubuhaad waxaa la yidhaahaa waa waxyaalo xujooyin oo tabar daro oo daciifa dadka ileen ninkan aynu diidna keliya socon mayso ninkani waa khaldan yahay kolkii la yidhaha muxuu ku khaldan yahay baa la odhan waayay wax sheegaan wuxunbay sheegi waxay sheegayaan oo aan waata ahayn wax dad waata qancin kara qofkii caqli wax qancin kara ayaa shubah laga odhan tashwiish bay dad ku furay waxyaalay dadku sheegayaan way suura xumaynayaan xaqii bay suura xumaynayaan waxaan ku diidannahay ninkani saasuu yahay oo saasuu yahay oo saasuu yahay saasuu shubahaadku waa saas iyo in la sii xoojiyo dacaayaadkii beenta ahaa in la sii xoojiyo ila dacaayaadka horaan usoo sheegnay dacaayaadkii waa la sii wadaya waa lasii xoojinaya waa la isku dhinac wadaya marka faqad aktaruu waxay badiyeen min dalik wa tafananuu fiihi way noocyeeyeen shubahaadka iyo dacaayaadkiibay noocyo kala badbedelan bay isticmaaleen fa rubamaa kaanuu yaquuluun waxaa dhici kara inay yidhaahaan can ilqur'aan iyo qur-aanka ka sheegaya wax ka sheegaya inahu abgaasu axlaami waa manaamyo isku dhex yacsan ninkani waata habeenkiibuu riyoodaa riyadii marka xalay wixii uu ku riyooday wax u saxan ma jiraan riyooyin kala ged inba waata riyana qayb dhexdeedii buu xasuusan yahay mid gadaal buu xasuusan yahay mid xaggeedii hore xasuusan yahay marka waa manaam isku dhex yaacsan sheeka waata waxa weeye ninkan waa wuxuu ku riyooday oo weliba aan u saxnayn ay axlaamun waa manaamyo kaadibatun oo been waata beenley ah yaraha u arko maxamed sal alay wasalam bileyli habeenkii fa yatluhaa dadka ku dul akriyo wuxuu xalay ku riyooday buu binahaari maalin dadka u akriya waxyaanan marka qaarkoodna kaanu waxay yaquuluuna ku yidhaah waata iftaraahu asagaa been abuurta min cindi nafsi qofka been logo waxaa lagu garan hal mowqif male ilaan hal go'aan ah oo ninkaasi waxa uu yahay hadday waata waxa weeye isku raaci lahay waxbay ahaan lahayd marba meel ba uboodaya waxyaan marka qaarkoodna kaanu waxaan yaquuluuna ku yidhaah inamaa yucallimuhu bashar qur-aankan waa la barayba dad buu ka soo bartay waa wax qisas iyo sheekooyin dad ay soo bareen hadday saa tahay iyagu may soo bartaan haddii dad soo baray oo qur-aanku sheekooyin la yska soo baran kara uu yahay ayagu may keenaan oy soo bartaan wa rubamaa qaaluu inay yidhaahaan baa dhici kara in haadaa ilaa ifkun iftaraahu waxaa ka horraysay wa qaala aladiina kafaruu waxay yidhaheen kuwa rabbi waata waxaa weeye mucaaradka ka hor yimid ilaahay in haadaa muusan ahaa ninkani ilaa ifkun waa qur-aankay ka wadaan waa been abuur iftaraahu muxamed uu been abuurtay wa caanahu calayhi waxaa ku caawiyey oo ku garab siiyey qoomun aakharuun dad kale waa barnaamij laga soo shaqeeyey waxaan wax laga soo shaqeeyey asagaa aliftay ninkan waana la caawiyey waa la caawiyey asagaana laakiin xooggiisa asagaa leh waa laakiin waa la caawiyey ay ishtaraka waxaa shirkoobay huwa asaga iyo wa zumalaa'uhu niman saaxiibadii ah yaa fii ikhtilaaqi alifaadiisa iyo been abuurkiisa ku shirkoobay waxaa ka mid ah hadalladoodii wa qaaluu asaabiru lwaliina katabaha wa qaaluu waxay dhaheen huwa qur'aanku asaadiirul awwaliin dad hore sheekooyinkood beenbeen aw igtatabaha asagaa soo qor soo qortay fahiya asaga tumlaa calayh waa lagu yeeriyaa oo dadbu ka soo bartaa bukratan wa asila gelinka hore iyo gelinka dambaba waa wax lagu dul akriyo waa wuxuu dad ka soo bartay waxyaana marka qaarkoodna qaali waxay odhanayeen ina lahu jinnan ninkani jin buu leeyay ninku waa waata jin walba oo shaydhaana yanzilu calayhi bilqur'aan shaydaan baa qur-aanka ku soo dejiya mila maa yanzilu ljinnu washaydaanu cala alkuhaan sida dadkan jinka la shaqaystee faalalowga ah ee sixirowga ah sidaasoo kale wey ninkan waxbaha waata ku soo degay jin buu la shaqaystaa qaala tacaala rabbi baa yidhi raddan calayhim isagoo u jawaabaya qul hal unabbi'ukum ma idinka warramaan waxaa tidhaha rasuul allah ma idinka warramaan calaa man tanazzalu shayaadiin shayaadiintu dadkay ku soo degaan oo shaydaan cidda la shaqaysata ma idiin sheegaan haa jawaabtu waa haa tanazzalu waxay ku soo degtaa shayaadiintu calaa kulli affaakin beenlow dhammaantii asiimin dembi badan nebi maxamed maxaad u yaqiineen been ma lagu yaqiini maxaa loo yaqiinay muxamedulamiin asiim ee inahaa tanzilu waxay ku soo degtaa shayaadiintu la xidhiirtaa sideedaba nin shay waate waxaa weeye shaydaan la shaqaysa haddaad aragtid waa sifaadkaasuu leeyahay cala alkadaab nin beenlow ah alfaajir almutaladdiq isku wasakheeyey bidunuubi ilaahay dembi ka galay wamaa jarabtum calaya waxaa tidhahaa igumaydaan tajribaynin iguma taqaanaan calaya korkayga kadiban been walaa wajadtum maydaan helin fiya aniga fisqan wax macsiyo ah iyo wax xumaan ah nebi maxamed sal alay slam wax ceeb ah iyo wax iin ah hadde bulshadu ku dhex noolaa ma aysan aqoonin fa kayfa taquuluuna seebaad u odhan kartaan ina alqur'aana min tanziili shaydaan qur-aanka shaydaan baa soo dejiyey waxyaana marka qaarkoodna kaanu waxay yaquuluun ku yidhaha can nebi sal alay sl inahu qad asaabahu nooc min aljunuun ninku waa waalaya ninkan nooc waxaa ku dhacay junuuna yatakhayal almacaani waxyaalo maskaxdiisa macaaniya baa ku soo dhici uma yasuuquhaa waa dhalaalinayaa wuxuu ku cabirayaa bay ka wadaan fii kalimaatin badiica raa'ica ma nin waalan baa erayo xigmadaysan ku hadla erayo xeel dheer oo xigmadaysan waa waalan yahay waxbaa istusaya maskaxdiisa waxbaa kusoo dhacaya wixii ku soo dhacay buu kelimaad ku cabirayaa macnahoodu ay sarreeyaan kamaa yasuuqu shucaraa dadka gobayaaga ah sida ay maskaxdooda wixii ku soo dhacaa u cabiraan erayo fa huwa shaacir wa kalaamuhu shicr isagu waa shaacir hadalkiisuna waa shicr qaala allahu tacaala rabbi baa yidhi raddan calayhim isagoo ka jawaabaya washucaraa dadka gobayaaga ah yattabicuhum lgaawuun ninku hadduu yahay shaacir xirfadiisu ay shicir tahay ama hobol dadka heesa waxaa la shaqaysa dadka dhumay alam tara miyaadan arag buu rabbi yidhi annahum ayagu fii kulli waadin waadi dhammaantii yahiimuuna waa ku wareerayaan macnaa meel walba hadalku waa la maraya ninku hadduu shaacir yahay shalay ninku ammaanayey oo waatay dadka inuu ka sarreeyo ugu gobiyey baa maanta hadday isqoonsadaan ama wax ka waayo daaqadda uu ka saaraya qabiilkuu shalay ammaanayey buu maanta daaqadda ka saaraya waa isfaaninayaa dadka inuu ka sarreeyo waxyaalo uusan ahayn buu sheeganaya gobaygiisu hal mawduuc ma haysto gobaygiisu qofku markuu xaqiiqada wax ka baxsan buu qofku hadduu gobayaayo wuxuu u suuraynayaa si aan jirin bu wax u suurayn wa annahum yaquuluuna waxay ku hadlayaan buu rabbi yidhi maa laa yafcaluuna waxayna yeelaynin fa haadihi alaau khasaa'is waa saddex sifo oo waata yatasifu biha shucaraa dadka shucarada la yidhaah ay ku tilmaaman yihiin walaa tuujadu laga heli maayo waaxidatun minha fi nabiy sal alay wasalam tilmaamaha nebi moxamed male faaladiina itabacuuhu dadka nebi moxamed raacay hudaatun washucaraa yatabicum lgaawuun markuu rabiy saxaabada nabigu ma dhunsan yihiin ma dad baadi'a ma dad xumbaa mise waa dad fiican faaladiina itabacuuhu hudaat dadka nebi moxamed raacay sal alay wasalam waa dad hanuunsan muttaquuna alla ka baqa saalixuuna wanaagsan fii diinihim wa khuluqihim wa afcaalihim akhlaaqdooda diintooda waa dadka ilaahay dadka u fiican iyo wa tasarufaatihim waxyaalaha ay samaynayan mucaamalaatihim markay dadka la dhaqmayaan walaa tuujadu laga heli maayo calayhim korkooda masaxatun wax yar oo min alghawaayati baadi'a fii ayi shayin min shu'uuni arrimahoodao dhan nebi moxamed waxay ka soo baxeen waatay madrasadiisii tarbiyu nabigu siiyey sal alay wasalam ilaahay sida waata waxaa weeye loola dhaqmo makhluuqa sida loola dhaqmo aadaabtoodu boqolkiiba boqol wey wa huwa laa yahiin fi lawdiyati kulliha nabigu sal alay wasalam ma dhex qaado oo meel kasta hadalku lama maro oo lama taraaraxo sida ay shucaradu sameeyaan bal yadcuu wuxuu ugu yeerayaa hadalka nabigu mawqifkiisu waa cadya ilaa rabbin waaxid dadka wuxuu ugu yeerayaa hal rabbi hal waata waxaa weeye wa diinin waaxid hal diina wa siraadin waaxidin hal dariiq wahuwa waatay nabigu laa yaquulu ma yidhaha ilaa maa yafcal wuxuusan samaynayn waxaasaan yeelaya waxaasaan ahay walaa yafcal ma waatay ma sameeyo ilaa maa yaquulu wuxuu ku hadla mooy fa ayna huwa min ashucaraa min ashicri washucaraa xaggee nabiga waata waxaa weeye ay isaga imaanayaan asaga shi isaga iyo shicir iyo shucaro wa ayna ashicru washucaraau minhu xaggee isaga yimideen isaga shucaro arraabi dad u heesa oo hoballa ah oo nabigaa waatay faanfaaniya ma jirin arraabic annaqaashu waljidaal qodobka afraad oo qurayshi ay soo saartay waa ninkan lala doodo doodan nabi ha lala doodee doodani ma dood ujeedkeedu yaa saxan yaa khaldan in la ogaadaa maya waxay ka rabaan muran qajajac waxay ka rabaan nabiga sal allahu alay wasalam inay wareeriyaan muhiimadoodu intaas wey wa kaanad waxay ahayd alaau qadaaya saddex arrimood istaqraba hal mushrikuuna mushrikiintu ay qariibsadeen jiddan dhab ahaan saddex arrimood baa u adkaaday nabiga sal alay wasalam dooda iyo dagaalka ay kula jireen saddex arrimood baa uu ka baxsanay hadda qur-aanka o dhan ahri waxyaalaha ula yaab badan oo gaaladu ay diidanaayeen oo nabiga kaga soo hor jeedeen oy ku haysteen saddex qodob baa u weynaa saddexdaa qodob maxay ahayn qodobka koobaad rasuul baanahay o ilaah baa isoo diray ma suurta maba dhici karta yidhi aadame bashar ah rasuul baanahay oo ilaah baa isoo dirsaday taa sii daa bay yidhi warkeen sii daa qodobka labaad wuxuu ahaa kolkii la dhinto nolol dambaa laysu soo celinayaa oo bacti iyo qiyaamaa jiro oo waa la isla xisaabtamayaa taasna suurtagal ma ahi qodobka saddexaad oo qodobka sheekhu ku dheeraan doono cashiradeenna soo socdana xoogga u saari doono waxa weeye ilaahay cibaadada keligii baa iskale cid kale oo la caabudi karo oon alla ahayni ma jiro suurtagal ma aha arrintaasna arrinta ugu weynna lafdhabarka u ahna arrintaasay ahayd ee dagaalku ka taagay saddexdoodiiba qodob qodob buu sheekhu marka uga hadlay wuxuu yidhi sheekhu wa kaanad waxay ahayd hiya alasaas fi lkhilaaf khilaafka saddexdaa qodob tii lafdhabar u ah allatii taasoo xasala baynahum gaalada iyo bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda khilaafkii ka dhex dhacay fii amri diin arrimaha diinta maxay ahayd saddexdaa qodob wahiya tawxiidu wاrisaalatu wاlbactu bacda almowt waa ilaahay tawxiidkiisa iyo risaalada nebi maxamed sal lay sl ilahay inuu soo diray iyo wاlbactu bacda almowt fa kaanuu waxay ahayn yunaaqishuuna kuwii kala munaaqashoodoo kala dooda fii hadihi alqadaaya dhacdooyinka ama qodobadaas wayujaadiluuna xawlaha doodoodu waxayna ka baxsanayn saddexaa qodob fa ama albacd bacda almowt in lasoo bixi doono laysa soo saari doono markii la dhinto falam yakun cindahum agtooda mayn fii dalika ila atacajub walistiqraab hadalkoodu maba badnayn dhinacaas yab war ma taasaa dhici kartan bay ahayd waxaas ma wax dhici karaa intii la dhintaa lasoo noqonaya arrintaas ma wax dhici karaa iyo walistibcaad alcaqliy wax caqligu fogaysto ma wax waati waxaasi suurtagala faqad fa kaanuu waxay yaquuluuna ku yidhaah aidaa mitnaa ilaah baa ka warbixinay markaan dhimanno wa kunnaa turaaban ciid aan noqono ciiddu ayna baabi waata na cunto wa cidaaman lafo a inaa lamabcuuhuun miyaa layna soo bixinayaa wa aabaa'una alwaluun innaga iyo aabbayaasheennii odayaasheennii dadkii ina waata ilaa nebi aadam ka soo bilow ma inagiiyo nebi aadam baa meel isugu iman arrintaas ma wax dhici karaa ayeeyooyinkeen iyo aabbayaasheen iyo abtiyaasheen iyo dadkii aan waata ka soo farcanno inaan waata waxa weye soo wada noolaano arrintaas ma wax dhici karaa wa kaanuu waxay yaquuluuna ku yidhaah dalika rajcun baciid soo noqoshadaasi waa arrin tog caqli ahaan ayaga say u arkaan wa kaanuu waxay yaquuluuna ku yidhaah hal nadullukum maydin tusnaa calaa rajulin may nin maydin tusnaa yunabiukum idiin warramaya idaa muziqtum markii laydin googooyo kulla mumazaq macnaa markaad baaba'daan oo intii qabri la idin geliyo jirkiinnu baaba'o oo ciiddu cunto inakum la fii khalqin jadiid abuur cusub inaad noqon doontaan ood soo bixi doontaan nin warkaa idiin sheegaya waa wax waatay la yaab leh dadoo ma idiin sheegnaa ayagiiba isu jawaabaya aftaraa cala allahi kadiba adninku beenaalowsana ilaah buu ka been sheegay ilan ilaahay way aaminsan yihiin xaqa uu leeyahay may diidan yihin aftaraa cala allahi kadiban ilaah buu ku been abuurtay mise ambihijina mise ninku waa waalaya war ninku waata waxaa weeye af adaga waxa uu ku hadlaya xuma mise ninku waa waalaya wa qaala qaa'iluhum nin waatay raggoodii gobayaaga ka mid ahbaa yidhi amawtun uma bactun uma xashrun xadiiu khuraafatin yaa umma camrin amawtun uma bactun uma xashrun xadiiu khuraafatin yaa umma camrin amawtun geeri intii la dhinto uma bactun in la isa soo saari uma xashrun in ummadda meel la isugu keeni xadiiu khuraafatin waa sheekaan jirin barbagaan dow yaa umma camri gabar buu waatay la hadlaya umma camare sheekadaasi wax dhici kara maaha waqad radd allaahu calayhim ilaah baa radiyey bianwaac min alhuduud jawaabo aad adag baa rabbi siiyey xaasiluhaa haddaan soo aruurino jawaabaha aayad aayad uma soo qaban karno annahum yushaahiduuna fi dunya adduunka waxay u jeedaan anna daalima yamuut ninkii dulmi galay wuu dhiman duuna an yalqaa isagoon la kulmin jazaa'a dulmihi gardarradiiyo dulmiguu galay isagoon lagala xisaabtamin buu dhintay wlmadluumu kuu dulmiyeyna yamuutu wuu dhintay duuna an ya'huda xaqahu min daalimi kii dulmiyey isagoon xaqii ka qaadan wlmuxsinu saalix qofka ixsaanka la yimid ee waata waxa weye wanaagsan ee ilaahay caabuday ee ilaahay ku xihan yamuutu wuu dhiman qabla an yalqaa isagoon la kulmin jazaa ixsaani wasalaax wanaaggii iyo daacadii uu la yimid isagoon laga abaalmarin wlmusii qofkii ilaahay caasiyey waata xuma la yimid waata ilaahay caasiyey yamuutu waa dhiman qabla an yucaaqaba isagoon la ciqaabin calaa sayi'aati xumaanti uu leeyihi fain lam yakun hadduusan ahayn bacda almowti yoomun yubcatu fihi nnaas maalin dadka la soo saara haddaan geeridu ka dambaynin oo fa yu'khad laga qaado min adaalimi lilmadluum ninkii daalimka ahaa dulmiguu galay kii uu dulmiyey aan waata waxa weye looga qaadin wayujzaa aan la jazaynin almuxsinu saalix qofkii muxsinka ahaa ee saalixa ahaa abaalkiisa aan la siinin camalkii u shaqaysay wa yucaaqab aan la ciqaabin almusii qofkii xumaanta la yimid alfaajir lasawa alfariiqaani labadii daalimkiiyo madluumku way sinaan muxsinkii iyo musii way sinaanayaan walaa yakuun ahaan maayo baynahumaa farqu wax farqa udhexeeya wax farqi uma dhaxayna bal yasiiru daalimu baa noqon walmusiiu kii daalimka ahaa iyo kii xuma falahaabaa noqon ascad min almadluum wlmuxsin taqiy kuwa ka fiican mudli waata waxaa weeye madluumkii iyo muxsinkii taqiga wahaadaa kaasina hayru macquulin wey arrintaasi arrin macquula maaha ilaaqanba walaysa min alcadli fi shay arrintaasina cadaala ma aha walaa yutasawar min allahi subxaanah ilaahayna lagama suuraysan karo an yabniya inuu ku dhiso nidaama khalqihi khalqigiisa nidaamkooda calaa mili hada dulmi wlfasaad dulmiga iyo fasaadkaas qaala tacaala rabbi wuxuu yihi isagoo rabbi ka jawaabay markii rabbi ka warramay qofka ilaahay adeecay oo amarka rabbi qaatay iyo jazaha ula kulmi doono iyo qofka waatay dembiilaha ah iyo ciqaabta ula kulmi doono markii rabbi ka warramay yaa rabbi say u kala fog yihiin labadaasi buu rabbi ka jawaabay wuxuu yihi afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin qof muslim oo ilaahay u hoggaansamay iyo qof ilaahay caasiyoo ka hor yimid isku meel baa la geyn isku abaal waat waxbaa la siin waatay isku sawaab baa la siinayaa arrintaas ma arrin dhici karta ninkii aaminsan isagoo daalima oo ilaahay subxaana wa tacaala mucaarad ku ah inuu dadka ilaahay ku xihan la mid yahay arrintaas arrin dhici karta maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idiin sugnaaday maxkamadda idinkaa xukunsaday idinkaa xukuntay haddaad tidhaa qofka daalimka hadduu isla waatay iskala mid dhigo qofka waatay muxsinka hadduu iskala mid dhigo ee ilaahay waatay waxa weeye u hoggaansan arrintaasi waa arrin asaga jeedkiisa ah waa arrin jeedkiisa asaga isu xukuntay waxaan asaga waata waxa weeye maamushay arrin ilahay xaggiisa maaha wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aat kuwa xumaanta sameeyey ma waxay u maleeyeen an najcalahum inaan ka yeelayno kaaladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wa camilu saalixaati acmaal wanaagsan sameeyey sawaa'un miday isku mid tahay maxyaahum noloshoodu iyo wamaatum geeridoodu haddii la nool yahayna inay isku mid noqon haddii waata ay dhintaanna isku mid noqonay saa maa yaxkum waxaa xukumka ay waata ay xukumeen ma dhici kartaba arrintaas buu rabbi wa ama alistibcaadu alcaqliy waxa caqliga ka fog faqaala rabbi wuxuu yihi raddan calayhim isagoo u jawaabaya radina fii dalik qof dhintay baa la soo bixinhayaa caqligu ma qaadan karo marka aad leedihiin ilaahay wuxuu yidhi a antum ma idinkaa ashaddu daran khalqan abuur ahaan am isama aadamahan daciifka ee tabarta daran abuurkiisa iyo cirkan iyo dhulkan kee culus bal jawaab ka bixi ilaahay awooddiisu cirkan iyo dhulka asaga abuura adiga marka inuu ka abuuro daciifka ilan makhluuqaadkan cirka iyo sama samawaadka ku dhex nool baan ka mid nahay bal ka jawaab waa waata waxa weeye jawaabaan waata waxa weeye aan ayna ka waa su waata waa su'aal ayna ka jawaabi karin wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi awalam yarow ma waynan arag ana allaha aladii rabbigii khalaqa asamaawaati waalarda cirka iyo dhulka abuuray walam yacya bikhalqihinna abuurkoodana aan waata la cajizin macnaa aan awoodi waayin inuu abuuro miyuusan ahayn biqaadirin mid awooda calaa an yuxya almawtaad dadka dhinta inuu soo saaro cirkan iyo dhulka allaha awooda inuu abuuro oo awooddiisu aysan ka daciifin inuu cirkan iyo dhulkan abuuro miyaysan waatay miyuusan awoodin dadka dhintay inuu soo saaro rabbi isagaa jawaabay innahu balaa inahu calaa kulli shayin qadiir dhammaan kan daciifka ah oo iyagu la yaaban yihiin markuu dhinto inuu soo saaro kolka hore xaggee laga keenay ya muxuu ahaa markii hore yaa keenay yaa ku yaa ku abuuray allah inuu ku soo saaro maxaad ku diidanta marka nolosha labaad maxaa ku adkeeyey kolkii hore haddii waata lagu abuuray marka labaad maxaa adkeeyey wa qaala tacaala rabbi wuxuu uhi walaqad calimtum waxaad ogtihiin annash'ata aluulaa abuurkii hore kolkii hore yaa idin abuuray waa qirsan yihiin qurayshi way qirsanaayeen in ilaahay markii hore abuuray annagaa abuurnay asnaam baa abuurtay annagaas abuurnay asnaam baa na abuurtay midna mayna lahayn falawlaa tadakaruuna marka maxaad wax la garan la adiin haddii markii horeba aad qirsantihiin rabbi inuu idin abuuray mar labaad inuu idin abuuro maxaad ku diidantihiin wa qaala tacaala rabbi wuxuu uhi kamaa bada'naa saan markii hore u bilownay awala khalqin bilowgii hore macnaha abuurkiisii yaanu ciiddu u soo celinayna soo celintuna waa sidii oo kale bal taa un caqligiina haddaad waat waxa wax fahmaysaan taa un uga qiyaas qaata wacdan ballanqaad way calaynaa korkanaga innaa kunnaa faaciliin sidaas inaan samaynayn waa ballanqaad ilaahay wuxuu ballan qaaday makhluuqani kolkuu dhinto inaan saa lagu daynayn hebel waa dhintay waa khalaas hortiisu ma jiraan markii la dhinta in laysa soo celinayaa ballan buu rabbi ku qaaday wadakarahum rabbi wuxuu ku sheegay maa huwa muctaadun ladayhim waxay iyaga agtooda caadi ka ah wahuwa ana alicaada soo celintu ahwanu calayhi aayad kale waxay ahayd ahwanu calayhi wahuwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayhi wahuwa aladii yabda'u lkhalqa ilaahay waa allaha khalqiga bilaabay markii hore uma yuciidu waa soo celinay wahuwa soo celintaana ahwanu calayhi u sahlan hadda shaygaad adigu mar samayso ood farsamadiisa ku guulaysato ood adigu ikhtiraacatay mar labaad inaad samaysaay say noqon marka dambay ka fudud tahay wa qaala rabbi wuxuu yihi afacayina ma waxaan ku cajiznay bilkhalqi alawal abuurkii hore miyaan awoodi weynay ku cajiznay inaan ayaga abuurno bal hum waxay ku sugnaadeen fii labsin shaki min khalqin jadiid waxay ka shakisan yihiin abuurkii hore ma diidaneen soo celinta in laysa soo celinayo oo abuur cusub taasaa ku adkaatay wallahu aclam